isis ayaa u muuqday in bilihii dhowaa uu xoojinaya howlgalladooda deegaanada puntland gaar ahaana gobolka bari dhowr howlgal oo qalqalgeliya ammaanka ayayna ka fuliyeen deegaanadaasi soo xoogaysashada isis ayaa ku soo aaday xilli uusan wanaagsanayn xiriirka dowladda dhexe iyo puntland taasoo hoos u dhigaysa wada shaqayntii labada dhinac ee la dagaalanka kooxda isis isis ayaa la sheegaa inay ku sugan yihiin dhulbuureedka gobolka bari gaar ahaana buuraha calmiskaad siyaasiyiin iyo khubaro dhinaca ammaanka ayaa ka digaya halista ay keeni karto haddii aysan dowladda dhexe iyo maamulka puntland ka wada shaqayn la dagaalanka kooxdan horaantii toddobaadkan waxay maleeshiyaadka xiriirka lala isis ay weerareen ciidamo ka tirsan puntland oo isku diyaarinaya inay dagaal kala hortagaan kooxdan maamulka puntland ayaa sheegay inay isku horimaadkaasi ku dileen maleeshiyaad ajaanib ah afhayeenka ciidamada puntland genaraal maxamed maxamuud axmed ayaa v o e da uga waramay dagaalkan u dambeeyey meesha la yidhaahdo dhamancaddona dagaal baa ka bilaabmay iyadana markii taa laga gudbay dagaalkaa dhamancaddo kow iyo labaatan nin oo afar caddaan tahay baa iyadana lagu dilay waana saldhigoodii ugu weynaayo oo meeshaa saldhiga markii la qabanayey dhamancaddo buu saldhigaasu ku oolaa afrikaan bay ahaayeen annagu meyd baa loogu tegay nimana kan waxa weeye waa niman aan naf rabin meelay u baxaaneen ayan jirin ciidamada tanna inayan marnaba asxaan u samaynayn marka wuxuu door bidayaa intii la qaban lahaa ama inuu isqarxiyo ama inuu isdilo ama in la dilo oo ciidamadu ay xabad ay ku dhifato muxuu ahaa ciidamadu xabad ku dhiftaan bay door bidayaan weerarkan u dambeeya ayay isis ku adeegsatay qaraxyo hoobiyayaal iyo weliba laba diyaaradood oo nuuca aan duuliyaha lahayn ah sida uu sheegay afhayeenka ciidamada puntland waxaa u suura gashay ciidamada puntland inay soo ridaan diyaaradahaasi waxa ay u muuqataa in adeegsiga diyaaradaha daroniska ah ay noqonayso markii ugu horreysay ee si rasmi ah loo xaqiijiyo in kooxaha xagjirka ee soomaaliya ay adeegsanayaan qalabkan cusub waxaana ay abuureysaa walaac hor leh oo ku saabsan haddii adeegsiga daroonka ay sare u qaadi karaan iyo weliba halista amni ee ay keeni karaan sidoo kale kooxda isis ee puntland saldhigga ku leh ayaa isku diyaariyey inay awood u yeeshaan inay muddo dheer kusii dhex dagaalami karaan buuraha dhexdooda oo hadda gabaad u ah iyagoo samaystay wadooyin gaara oo ay u adeegsadaan sahayda iyo cunnada sida uu sharxaya afhayeenka ciidamada puntland oo u waramayay v o e da mar uu sharaxaad guud ka bixinayay deegaanada iyo wadooyinka ay adeegsadaan kooxdan
baldhidan waxay u jidhaa saddex iyo toban kilomitr bay u jidhaa waxayna ka xigtaa waqooyi waqooyi beri bayna ka xigtaa meeshaad xabaddu ka bilaabatay afar jid baa isku gooya jid boosaas aada jid badhidhidi ka taga iyo laba jid oo kaleeto oo iyagana crossgareeya oo iyagaa gacan ku samays weeye iyagaas samaystay dhulbuurada weeye meeshii wax u marmari jireen weeye oo hadday boosaaso wax u soo marayaan iyo hadday badhidhidan wax u marayaan iyo waa jidad gacan ku samays oo iyagu ay samaysteen inkastoo la sheegay in tirada maleeshiyaadka isis ee ku sugan buuraha calmiskaad ay kororto oo ay si joogto ah u helaan dad ku soo biira iyo kuwo ay ka qortaan gudaha haddana si rasmi ah looma hayo tirada iyo awoodooda sida uu sharxayo taliyihii hore ee nabad sugidda soomaaliya genaraal cabdiraxmaan maxamed tuuryare waa mahadsan tahay falastiin de dabcan tiradooda maalinba maalin ka dambeysa waa waa kordhaysaa sida rebortiska arrimahaas laga qoro ay muujinayaan iyo xogahaan helayno aada bay usoo qulqulayaan weliba dadka ajaanibta ah awooddoodu waxaan isleehay ilaa hadda dagaalada badan ay galeen hubka ay ku furteen iyo dhaqaale ay ka sameynayaan dahabka iyo daymanka meesha ku jira oo ay beecgeynayaan arrimahaas ayaa awooddooda kor usii qaadaya maadaama dhaqaalo badan ay helayaan qofkii dhaqaale helayana hub hub waa helayaa soomaaliya waxaan isleeyahay waa khatar runtii aada u soo muuqanaysa aan aada loogu baraarugsanayn laakiin shanti labaad inay soomaaliya ka dhigaan inay danaynayaan mandiqaduna waa mandiqad runtii tension badan oo ka jiro haddii ahaa laheyd somaliland iyo maamulada somaliland puntland haddii ahaa laheyd arrimaha khaatumo iyo somaliland haddii ahaa laheyd reer reer maakhir iyo issueska jira haddii ahaa laheyd etoobiya iyo soomaaliya marka daacish waxaan is leeyahay strategically inay mandiqadaas yimaadaan way aada bay uga fikireen oo ay badda cas ka kulaali karaan oo ay maxaan ku idhaahdaa meelo badan ay ay ay ay dowlado badanna isaga gudbi karaan oo baahi badanna ay regionka ka jirto oo dad badanna ay qora karaan oo dhallinyaro ah oo hadday tahay oromiya hadday tahay maxaanku idhahdaa soomaalida hadday tahay cafarta qowmiyaad isdiidan qabaa'illa isdiidan deegaanno isdiidan waa meelaha ay ku tarmaan ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid oo ka mida siyaasiyiinta ka soo jeeda degaanka ayaa walaac ka muujiyey soo xoogaysashada iyo dagaalada isis ee puntland waxaana weydiiyey waxa uu isleeyahay waa ay la eg tahay hadda awoodda isis ee puntland runtii nimanka kan isis intii hadda muddo ah waa kusoo qulqulaya nolka in degaankaas aa aragtayna ma ogiye halka dhibay leedaha waxaweeye waa degaan buurley ah oo runtii dhinaca intii usha ka saaray dhinacan golf cadan saaranba waxaa imaan kara qof kasta waana adag tahay dadku inay markaas yacni ogaadaan dhaqso ogaadaan dadka soo galay ilamaa ayagu aysan dadka bilaabeen inay dhibaato gaarsiiyaan marka intii muddaa hadda shantii afartii sano shantii sano ugu dambeysay waxaa muudaa in ay soo galayeen dalka runtii dad badan oo ajaanib ah dad badanna gudaha ay ka maaragtay rekruud garaynayeen xaaladdu runtii hadda waxay la tahay de hadda dagaalka waa bilowday oo dabagoleedkan puntland runtii uu ku qaaday qoladan xarjiidka inaysan basis ka samayn dhulkan iyo haddii wa waxay u baahan tahay arrinta noocaan ah soomaali sideedaba dhibkan ugu weyn iyo cadaawadda ugu weyn oo dalkan hadda la daliila ayaa waa xagjirnimada marka waxay ahayd runtii xagjirnimada in la iska kaashado dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada gacan iska siiyaan kuwada shaqeeyaan si waxaan loo soo afjaro lagama sugaaya sideedaba dad ajnabi ah oo peacekeeping mission ku joogaa inay ayaga intay ku dagaalaan kaa saaraan dhibka dhowaan ayaa waxaa soo baxay xogo sheegaya inay dhici karteen hogaamiyaha isista soomaaliya cabdiqaadir muumin inuuba yahay hogaamiyaha guud ee isis haddaba haddii taasi ay dhab tahay saameyn intee leeg ayay yeelanaysaa waxaan su-aashaa sii weydiiyey genaraal cabdiraxmaan tuuryare abdiqaadir muumin waa nin aada u muhiima oo runtii go-aanka go-aanada meel qaabka lagu gaaro qaabka go-aanada lagu gaaro iyo iyo aaliyaadka iyo hay-adaha go-aanada looga gaaro isis muhiimka ah shaqsi aada muhiim uga ah ah terminolojiga amba qaab fikirka isisna waxay aada mar kastaba ay reference u sameeyaan wixii hore oo ansaar iyo muhaajiriin iyo marka waxay aaminsan yihiin meeshii qoladii u kaalmaysa mabda-ooda ama fikirkooda oo qoladaas in miisaan la siiyo oo ahmiyadda la siiyo tusaale waa waa waa shaam baa ahayd waa waxaa ahayd ciraaq baa ahayd mar bay ciraaq kusoo jabeen waxay ku xoogeysteen shaam hadda soomaaliya inay tahay meeshii saddexaadood oo ansaarta oo laga soo dhaweynayo daacish marka in cabdiqaadir muumin oo kale iyo baranjigoodii halkaas soomaaliya oo isagu marka maanta soo kor maro oo hogaankii iyo ahmiyaddii la wareego oo hogaamiyihiisu uu la wareego mas-uuliyadda guud iyo iyo alqaacida maa isis liderkeeda guud waa wax meesha runtii macquula laakiin ilaa hadda lama hubo laakiin qaabkii wax u dhici jireen waa u taallaa laakiin wax ilaa hadda wararka soo baxaya warar la huba maaha in asiga meeshaa la geeyo xiriirka aan wanaagsanayn ee dowladda dhexe iyo maamulka puntland ayaa humaag gelinaya sida ay dowladdu gacan uga geysan karto oo labada dhinac ay iskaga kaashan karaan dagaalka isis waxaana uu ra-iisul wasaarihii hore cumar cabdirashiid sharxayaa muhiimadda in loo midoobo dowladda dhexena ay gacan ka geysato dagaalka ka dhankaa isis iyadoo arrimaha siyaasadana meel layska dhigayo
haddii kulleyba caqabad taagan bay noqonaysaa sababtoo ah dagaal sidiisaba waa saxay iyo muxuu ahaa saxaydaas haddii uusan markaasi dowlad goboleedyadu ilama aha inay haystaan xagga dhaqaale saas u ballaaran oo dee suplyga ciidanka u baahan yahay mar kastaa xoogeeda ay keeni karaan dowladda dhexe waxay ayd runtii inay rool ciyaarta hadda o kaleeto sababtaa hadda rasaas iyo ku badan waxaa jira sida dowlad ahaan soomaali ahaan loo siinayo inay gacan ka geysto mogtahay xataa xaaladda siyaasadeed iyo haddii ujeeda is afgadan waa meesha dadka ay ka heshiin karaan oo haddii dadka hadda iskaga soo noqon karaanba waa in la iska kaashado dagaalada noocaana marka runtii waa aan dowladda dhexe waxaan qabaa inay qaalinteeda muujiso oo hadda isla afgadan waaga ka jira keliya aan lagu fiirsan dowladdaas iyo gacan laga siiyo saxayda iyo iyo iyo ciidanka ku jira dagaalkaas siday u heli lahaayeen imkaaniyaadka ay u baahan yihiin inay ku adkaadaan meesha siyaasadaha hadda lagama gaaro wixii shalay isku afgaran waayey in hadda arrintaas inta laga wada fadhiisto laga heshiiyo kadibna dagaalka loo jirto mar haddii dagaal gacanta lala galo meel laga noqdo ma leh shalay markii dowladda federaalka ay ka dababilowda shabaabka inay la dagaasho oo arrintii hiiraan macawisaleyda bilaabeen dagaalka dowladdana soo gashay meel laga noqdo ma lahayn marka gacan in la siiyo taageero dowladda dhexe si loo soo arjooda xagjidnimadaas ahayd haddana waxaan qabaa in sidii kaleet hadda puntland ay taagan tahay afgarmaadka siyaasadeed inta meel laska dhigo waxaa hadda horta gacan in laska siiyo xaaladda taagan iyo maaragtay falastiin dagaalkan hadda socda ayadaa wuxuu noqonayaa inuu fududeeyo si afgaran waagii jiray inuu soo sahlo oo hadhowdii markii dagaalkan xoogaa uu dhinac u dhaco in markaa inta lawada fadhiisto loo dhawarsaan ma socon kartee waa in hadda wax ka dambaysa dalkan iyo dadkan sida isugu hanla lasugu soo dhaweyn laha laga shaqeeyaa genaraal turyare ayaa isna fakarkaa lamid qaba isagoo u arka in isis ay tahay cadow guud loona baahan yahay dowladdu inay door ku yeelato dagaalka ka dhanka ah isis horta horta waxaa aada u muhiima in la kala saaro siyaasadaha la isku diidan yahay iyo arrimaha gaar arrimaha gaar sida la dagaalanka abixisada iyo waxyaabaha muwaadinka iyo isku socodkiisa iyo developmentiga waxyaabahaas waxyaaba badanoo dee siyaasiyiintu hore uga wada hadleen bay ahayd dowladda iyo dowladda dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada haddaan marka maanta si saxa looga fikirin arrinkaa oo haddii siyaasadda la isku qiiro khilaafo ay arrimihii dalka amnigiisa iyo xoreyntii dalka iyo difaacii dalka iyo in qaacidadii isiskii dalkii laga laga ilaaliyo ay saamayso waxaa imaanaysa xilli ay khatar weyn ku noqdaan gobolka oo dhan soomaaliya dowladda federaalkana ay puntlandna ay magaalooyin waaweyn qabsadaan magaalooyinka waaweyn aada u baneenaa inay qabsadaan boosaasaa ka mid a marka waxaan rajaynayaa maamulka puntland iyo dowladda dhexe in waxyaabaha aan la siyaasadayn runtii in oo oo sidai mawduucan oo kalea si gaara looga hadlo ayaa fiican fahamkaas iyo baseelkaasna la lahaa khubarada dhinaca ammaanka ayaa qaba in isista puntland ay muddaba isku diyaarinaysay in ay dagaal la gasho puntland iyagoo marar badan xilliyada habeenkii ah wadooyinka lagu arkay sidoo kalena dadka deegaanka qaarkood ayaa hore u soo wariyey in sahay badan ay wadooyinka u mari jirtay kooxda ayaa saldhigyo ku leh dhulka buuraleyda ah ee duleedka bari ee boosaaso khilaafyada siyaasadeed iyo xurgufta dadka wadadega ama beelaha ayaa ah mid ka mida waxyaabaha sii xoojinaya awoodda maleeshiyaadkan sidoo kalena wiiqaya in dagaal guul laga keeno lala galo intaa ayaana ku soo gebagabaynaynaa barnaamijka bandhigga v o a toddobaadkan intaan mar kale kulmi doonno nabadgelyo